bismillahi raxmaan raxiim aad iyo aad aa umahadsan tahay horta annaga aadaan uga xunnahay runtii dagaalkaa kasoo cusboonaaday dilalkaa kasoo cusboonaaday dabxanley labada beeloo walaalaha ah aagaasna wada degan oo isaga ay isaga dhow yihiin oo aan aan kala fogeyn suudimi dheere iyo waxaas dhibol ay ka dhexeeyaan marka haddee waxa waaye waxaan marka hore ku bilaabaa inaa lilah wa inaa ilahi raajicuuna wixii meeshaas ku dhinto waxaan leenahay allah unaxariisto waktigooda intaas ku ekaa wixii dhaawacna allaha bugsi aan leenahay baaqana hadda aan jiidanahay waxay tahay dagaal wiil baa ku dhintay wiil ku dhasho caanadaate dabaqada shaygiina wixii dhacay waa dhaceyna laakin aan alaabo kalea lasii qaadin oo beesha hadda dilalkaas yani loo geystayna inay iyagana ma horeyna waa ugu sheegnay haddana waa ku celinaynaa inay dulqaad badan sameeyaan aysa ficil ficil falcelin aysa sameynin kuwa kalena sidaas oo kale insha allah haddii ilah yihahdo maamulkana hadda dadaalo badanaa socdo labada dhinac laisugu keenaayo mudda runtii waa waa aamusneed meeshaas oo sanooyina waa hadda ka horaan juhdi badan ku bixinay dadaal dadaal badan aan ku bixinay laakiin haddana waxa waay waaxiyaa iska dhacay oo hadda ma filaynin wax lagu talagalayna ma noqonin haddana insha allah wixii dhacay waa dhaceen marka anoo ka faa'idaysana fursada isiisay waxaan leeyahay dagaalkaas hala joojiyo dagaalkaas hala joojiyo walaalayaalow wadahadal ha lagu bedelo inta dhimoo dhacay hadda intaas hanoogu ekaato waxaa dhintay annaga inaga wada baxeen reer iiraan ay ka baxeen reer balbeen ay ka baxeen soomaaliya o dhan ay ka baxeen wixii dhaawacna saas oo kale anoo bogsiyaan leenahay marka insha allah waxaan soo gabagabaynaa nabadaana jirtee nabadaanaasala luugna nabadda ha la qaato maamulkeenana insha allah hadda shalay iyo maanta arrimahaasaan ku mashquulsaneen oo howlahaas sidii markaa dee arrintaas wax looga qaban lahay hawsheedana waa la wadaa waxgaradkii odayaasha dhaqanka kulli waas yuusuf waas xasan waas khaliifaas oo kale isagana dadaala badan oo wadaa marka insha allah waxaan rajeyneynaa haddii ilaah yihahda bal wixii sababay iyo wixii keenay iyo waxa waxaasoo dhan dibaan oga hadli doonaa laakiin hadda waxay taagan tahay bal inaysan dhibaato kala dhicin yani magarti walaalihii markaas yani labadii dhinacba la aado la tago hawsha la hakiyo dagaalka la joojiyo kabacdina insha allah waxaan rajeyneynaa hadii ilaah yihahda maadaama hadda waa awaantii hore lasmi muddo lagu soo gooyo haddana waxa dhaman waa afgarayna haddii ilah insha allah waana soo gabagabeynayna aad iyo aad aa umahadsanta adigana xidilkaa ila soo samaysa waa tahay maxaa soo celceliyey edagaalka kabxanley
dabcan hadda waxyaabahan ka hadlaaya waayo ma filayna annaga wax la filaayo maba ahen meeshaas waxa waaye waaba dadaal badanaan gelin juhda badanaan la gelin alxamdulillah muddo sanad ka badan waa fiicneed waa degenay labada dhinacba yani hadda waa waa wada dhaqmaayeen olaba meesheedii ay joogtay marka hadda sidaanaa dhacday in dad lagu didila beerahooda ayagoo joogaa dhacday waa marka waxyaabaha yani musiibaday kamid tahay weliba hadda iyadoo bisha hadda muxaram lagu jiro ay sii gebagaba ay tahay oo hadda yani magarti dilihii yani dagaalka wax la dila la joojiyay ay kamida muslimiinta markaa muslimiin nahay marka runtii aadaan uga xunnahay waa ka xunnahay waa ka qoomeymaynaynaa raali kama aheen maamulkeena iyo shacabka reer iiraanba iyo shacabka reer raali kama aheen laakiin wixii waa dhaceen marka hadday dhaceen hadday caanadaata dabaqabashay leeyihiin marka hadda waxaan ku jirnaa qaabkii marka ay waxaan ay ku ka lahaayeen aysan wax kale udhici laheyn hadda qaadkeeda wadnaa kadibna insha allah hadii ilah yihahda inaan hadana dib usoo celino wadahadalkii iyo heshiiskii iyadoo hadda wasiirkii arrimaha gudaha xukuumadda federaalka iyo dib ushiishiinta uu nala joogo marka hadde hadda korna uu isku dayay inuu dib ushiisiin badan uu meeshan ka qabto iyo mas-uuliyiin kale oo he siyaasiyiin ay joogaan waxaan hadda rajo fiican ka qabnaa hadde insha allah inagoo iskaashanayno maamulkii iyo siyaasiyiintaas aa kusugan meesha iyo wasiirkaba anta aan sheegay anagoo iskaashanayno dhaqankii kaashanayno waaskii waas yuusuf waas xasan horkici doono in arrintaas marka la qaboojiyo la dejiyo la wada hadlo insha allah saasaan rajeynaynaa qooskii dadka la dilay shalay ka baxayna si gaaran uga taxsiinaya waxaan leenahay sabar iyo banaalaha naga siyaan leenahay